أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka u dhexeeya iiraan yuhuudda iyo maraykanka ayaa sii xoogaystay iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culus maamul goboleedka gaala raaca puntland ayaa si adag uga hadlay tallaabadii kooxda riddada ay ku celisay diyaarad ku sii jedhay magaalada garoowe oo xildhibaano ay la socdeen maxkamadda wilaayada islaamiga baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada buulufulaay ee wilaayadaas faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay wilaayada islaamiga shabeellada hoose kataab el akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay beesha carurmale oo ka mid ah beelaha degaan wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa hadiyada xolan oo loogeelaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee jihaadka عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii jiriguna ay tahay saddex iyo tobanka rabadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurinimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa sii xoogaystay iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallo culculus cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maalinkii saddexaad oo xiriir ah ayuu galay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo isku dhinac ah iyadoo weerarka iyo weerar celintu ay sii xoogaysteen saacadihii u dambeeyey dowladda iiraan ayaa lagu soo warramaya inay xalay ilaa saakay ay kordhisay duqeymaha ay ku beegsanayso saldhigyada maraykanku uu ku leeyahay khaliijka iyo sidoo kale magaalooyinka uu xooga ku haysto maamulka sahayiinada yuhuudda geesta kale qaraxyo culus ayaa saaka laga maqlay caasimadaha baxreyn dubai iyo dooha sida ay warisay wakaaladda wararka a f b gentaal iiraan laga soo riday ayaa lagu warramaya inuu ku dhacay dekedda khaliifa bin salmaan ee ku taala dalka baxreyn iiraan ayaa sidoo kale saaka gantaallo horle ku garaacday saldhigga maraykanku uu ku leeyahay dalka kuweyt iyadoo la arkayay uuro madow oo cirka isku shareertay sidoo kale qiiq ayaa laga arkayey agagaarka safaaradda maraykanka ee kuweyt kadib duqaymo la sheegay inay iiraan ku beegsatay goobtaasi wararkii ugu dambeeyey ayaa tibaaxaya in iiraan ay burburisay diyaarado dagaal oo maraykanku leeyahay kuwaasoo noocoodu ahaa f shan iyo toban waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya burburka diyaaradahaas oo ku hoobanaya gudaha dalka kuweyt wasaaradda gaashandhigga kuweyt ayaa xaqiijisay in qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay ku burbureen gudaha dalkaasi warar goordhoweyd oo barqadia soo baxay ayaa iyaguna sheegaya in diyaaradaha daroniska ee iiraan ay beegsadeen xarunta shidaalka aramco ee ku taalla raastanuura ee dalka sacuudi carabiya qaraxyo ayaa iyagana laga soo sheegaya magaalada raas al khaymah ee duleedka dubai sida ay warbaahintu sheegtay wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan leedahay ay weerareen xarumaha maamulka imaaraadka carabta iiraan ayaa u muuqata in maanta ay qaadatay istaraatiijiyad ah inay beegsato dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka khaliijka turkiga ayaa dhankiisa maanta xiray xadka uu la wadaago iiraan iyadoo wasiirka ganacsiga turkiga uu ku dhawaaqay in turkigu uu joojiyey isu socodkii gaadiidka ee sida joogtada ah isaga gudbi jiray xuduudda labada dal sida lagu sheegay war-saxaafadeed rasmi ah dhinaca kale ururka shiicada ee la baxay xisbullah ayaa ku soo biiray dagaalka kadib markii maamulka yuhuuddu ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah lubnaan iyagoo ku andacoonaya inay ka hortegayaan khatarta ururka xisbullah waad mahadsantahay caliyare maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa si adag uga hadlay tallaabadii kooxda riddada ay ku celisay diyaarad ku sii jeeday magaalada garoowe oo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada ay la socdeen cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warka eegaya madaxa maamulka ashahadala diriirka puntland murtad saciid cabdulaahi deni ayaa si adag u cambaareeyey go-aan ay kooxda riddada soomaaliya ku celisay diyaarad sidee xubno ka tirsan labada aqal ee golayaasha dawaaqiid ah iyo dad rayid ah oo u socday magaalada garwe tallaabadan ayuu deni ku tilmaamay xadgudub soo noqnoqday oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo shacabka iyo mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland diyaaradan rakaabka ah oo shalay laga celiyey hawada garowe laguna khasbay inay dib ugu laabato muqdisho ayuu sidoo kale murtadani ku sifeeyey dil qorshaysan iyo afduub loola bareeray shacabka iyo mas-uuliyiinta reer puntland sidoo kale mijaxaabin ka dhan ah sharciga iyo nidaamka ridada ayuu deni ku tilmaamay ficilada noocan ah oo uu sheegay inay dhibaatooyin baaxad leh ka dhex abuuri karaan bulshada soomaaliyeed isagoona eedda falkaasi dusha u saaray murtad xasan gurguurte arrintaas waa xadgudub runtii aan marna la qaadan karin oo mar aan dhicin oo laba mar dhacday oo meelo badan ka dhacday xadgudubyadaas soo noqnoqday waxay abuuri karaan khaladaad in laga soo waaqsado ay adag tahay waxaan halka rabaa inaan uga digo ficilada noocaasa oo ah amare ka soo baxa madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan si toos uga soo baxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tan maanta aan ka hadlayna waxa weeye ku xadgudubka lagu xadgudbay dadka reer puntland iyo garoomada puntland dadka ka safraya ama u safraya ilaahay baa wax dila laakiin waxa maanta loo geystay waa dil qorshaysan waxaa cad oo markii horena loo diiday inay tagaan wafdiga xamar haddana loo diiday xildhibaanada u soo socday degaan doorashadooda inay la tashi la sameeyaan waxaa intaa loo samaynayaa inay dowladda federaalka ah ay ku foogan tahay inay samayso inay afduubto sharciga iyo kala dambaynta iyo dowladnimada ficilka maanta dhacay waa afduub loo geystay dadkii rakaabka ahaa ee isugu jiray shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka dadkaa ku afduuban ee laga afduubay maanta inay garowe soo aadaan ee hadda ku xayiran airbortka magaalada muqdisho waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee weli damiirku ku haray inay dadkaa xorriyaddooda siiyaan una ogolaadaan degaanadooda inay yimaadaan iyaga oo aanan la jubjuubin laguna xadgudbin arrinta dhacday si adag baan u cambaaraynaynaa sidaasna ma aha si dowladnimo soomaaliya lagu hogaamin karo madaxda hadda filla soomaaliya joogtana uma qallanto in ay noqoto mas-uuliyiin soomaaliyeed horaa looga aamusay xadgudubyada uu ka sameeyey magaalada muqdisho iyo degaanada kaleeta ee soomaaliya ilaa iyo hadda garoomaa xiran oo ay ka mid yihiin garoonka doolow oo xadgudubkaas uu weli taagan yahay in dowladnimada soomaaliya markii muqdisho la geeyey oo caasimadii la geeyey oo villa soomaaliya la geeyey ay noqoto wax dad gaara lagu beegsado wax la aqbali kara ma aha arrintan ayaa imaanaysa xilli uu fashilmay shirkii lagu sheegay wadatashiga ee muqdisho islamarkaana xildhibaano kasoo jeeda jubbaland ay shalay aadeen kismaayo kadib markii war-saxaafadeedyo ay shalay soo saareen deni iyo axmed madoobe loogu baaqay in la isugu yimaado shirar ka dhan ah kooxda gurguurta oo ka furmi doona garowe iyo kismaayo mahadsanida cabdiqani maxkamadda wilaayada islaamiga baay ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada bulufalay ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo cabduqaadir maxamed rabaani
dad boqolaal ah oo ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa usoo daawasho tagay fagaaro weyn oo ku yaala degmadaas halkaas oo xukun xadduurridda ah lagula fulinayay ilaa iyo afar jaasuus oo u shaqaynayay dowladaha maraykanka ethoobiya iyo murtadiinta jawaasiistan ayaa maxkamadda islaamiga horteeda ka qartay shaqooyinka ay u qabteen cadowga allah ee duulangaaleedka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo sida ay u kashifeen asraarta muslimiinta damiir laawayaashan u caynsan cadowga caqligooduna kusoo koobmay oo keliya waxay cunaan ee haba yaraatee wax xeerin waaye ayaa mid kasta waxa uu ka warramay shaqada cadowga uu u hayay iyo waxa lacag ahaan uu u doorbiday diintiisa iyo dadnimadiisa qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka jawaasiistan ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi cadow boore oo da-diisu tahay afar iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo kuwa murtadiinta wuxuuna ka dambeeyey weeraro ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose jaasuuskan ayaa shaqadiisu ahayd basaasida siraha muslimiinta iyo inuu shariixooyin dhigo goobaha ay mujaahidiintu isugu yimaadaan si uu u helo luqmad sakaraad ah cabdulaahi waxa uu la xiriiray saaxiibadiisii wuxuuna siiyey ilaa iyo afar malaf oo uga xog warramay mujaahidiinta isagoo sheegay inuu hayo goob isu imaatin ah oo ay ku kulansanaayeen mujaahidiinta macluumaad kadib waxaa loo soo dhiibay laba shariixo shariixada koowaad ayuu dhigay deegaanka bula cabdalle waxaana goobtaas ka dhacay duqeyn sidoo kale goob kale oo ay ku sugnaayeen mujaahidiinta ayuu shariixada labaad dhigay kadibna waa la duqeeyey jaasuuskan ayaa saaxiibadiisii waxay ku tashkiiliyeen in uu ka mid noqdo mujaahidiinta waxa uuna ku biiray ciidanka xisbada ee magaalada kunya barrow si uu u noqdo jaasuus xirfadle ah oo macluumaadka u fududeeya cadowga halkaas ayayna anteenadiisu si wacan oga shaqayn jirtay muddo kadib waxaa lagu arkay isaga oo laaluush iyo rashwo ka qaadanaya bulshada kadibna ciidanka xisbada ee ku ammaanan farista macruufka iyo reebidda xumaanta ayaa durbadiiba wasaqdiisa iska fogeeyey isaga oo bannaanyaal ahaa ayaa anteenooyinka habqanka ah ee jawaasiista ayuu mar kale afka u galay jaasuus ku sugan muqdisho ayaa la soo xiriiray wuxuuna halkiisii ka sii waday gudbinta siraha mujaahidiinta intii uu shaqadan waday waxa uu aad ugu howlanaan jiray gudbinta taargooyinka gaadiidka muqdisho ooga soo dacwo taga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee banaadir ee ku taala duleedka magaalada muqdisho wuxuuna cadowga u gudbiyey taargooyinka ilaa iyo labaatan gaari oo cadowga ay qabteen in badan oo ka mida kadib waxaa loo soo dhiibay shariixo taas oo uu u dhigay gaari uu watay walaal mujaahid ah kadibna waa la duqeeyey sidoo kale wuxuu shaqaalaysiiyey ilaa iyo afar qofood wuxuuna ku dhiisa shaqadan ka tirsanaa muddo shan sannadood ah faysal xasan dhurre waa saddex iyo soddon sano jir waxa uu la shaqaynayay maamulka riddada koonfur galbeed gaar ahaan kuwooda ku sugan diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay faysal ayaa kulamo lasoo qaatay sarkaal haystay n g o-yada hoostaga hay-ad gaaleedka w f b iyo w h o muddo toddobaad ah oo uu la shaqaynayay waxaa loo soo bandhigay in uu qaato shaqadan in cadowga indho uu u noqdo oo loo dusiiyo xoogaha mujaahidiinta cadowgana uu ku hogaamiyo goobaha ay ku sugan yihiin dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta si loo waxyeeleeyo jaasuuskan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo diray rag ay ka mid ahaayeen ugaas aadan dayrow waaliga degmada diinsoor iyo rag kaloo mujaahidiin ah sidoo kale waxaa loo diray xoga ku saabsan in uu soo sheego goobaha ay mujaahidiinta sakada xoolaha nool ay ku ururiyaan si cadowga uu duulaan ugu soo qaado loona dhaco sidoo kale faysal waxa uu soo diyaarsaday ilaa iyo saddex goobood oo dad lagu dilo wuxuuna dalbaday shariixooyinkii uu u dhigi lahaa isaga oo sugaya ayaana gacanta lagu dhigay wuxuuna shaqaynayay muddo toddoba bilood ah jaasuuska saddexaad waxaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed cabdiraxmaan aadan oo loo garan ogaa kaabey da-diisu waa afartan sano jir waxa uu ahaa jaasuus u shaqaynayay dowladda xabashida ee ethoobiya iyo maamulka ashaada la dirirka ee koonfur galbeed kana soo qayb qaatay gumaadkii loo geystay bulshada rebecol jaasuuskan isaga ayaa dalbaday in uu la shaqeeyo cadowga wuxuuna xiriir la samaystay murtad lagu magacaabo tesow oo ka mid ah murtadiinta xudur kaasoo usii gudbiyey taliyaha liyu booliska caato wuxuuna taliyaha jaasuuskan ka dalbaday in mar walba loo soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta wuuna ka aqbalay jaasuuskan ayaa isku darsaday laba shaqo marna waxa uu ahaa sahmiyo dhammaystiran marna waxa uu ka qaybgeli jiray goobaha ay ku duulayaan cadowga ee ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool wuxuuna ka qayb qaatay weerar ka dhacay dhowr jeer wilaayada islaamiga ah ee bakool sida lagalay garasweyne iyo deegaanka buurdhuxulle oo uu ku hagay jaasuuskan wuxuuna shaqooyinkaas cadowga la qabanayay muddo saddex ilaa iyo afar bilood ah jaasuuskan oo shaqadiisa loo bogay ayaa markan si toos ah waxa uu la shaqo bilaabay taysow murtadkii uu jaasuuskan daaqadiisa kasoo galay wuxuuna la qabtay murtadkaas ilaa saddex howlgal oo ay cadowga kusoo weerareen garasweyne halkaasoo lagu xasuuqay dad maras ah iyo xoolo isugu jira geel iyo ari fara badan mujrimka taysow ayaa mar kale maxamuud waxa uu ka dalbaday in uu keeno nambarka ogaaska beesha hadame cabdulaahi maxamed yare allah shaadadiisa ka aqbale kadibna sida daroonta oo kale ayuu muddo ugu gaaf wareegayay isagoo ilaalinayay dhaqdhaqaaqa ogaaska shaqadaas waxaa loo ballan qaaday in lagu siin doono boqol doolar jaasuuska maxamuud ayaa mar kale macluumaad la wadaagay teesow kadibna waxaa la qaatay oo si toos ah loo gudagalay qorshihii lagu khaarijin lahaa ogaaska waxaana markan xudur laga soo diray ilaa iyo saddex murtad oo khaarijisa ogaaska maxamuudna waxa uu weli korka ilaalinayaa ogaaska kadibna xilli maqribkii ah waxa uu soo geliyey magaalada murtadiintii lasoo diray oo si toos ah uu u geeyey guriga ogaaska goor ay ku beegneed salaadii cishaha ayaa ogaaska lagu dilay gurigiisa jaasuus maxamuudna lacagtii boqolka doolar ahaydna waxaa laga siiyey afartan doolar oo keliya lacagtii kalena waa lagu ballan furay guud ahaan muddada uu shaqaynayay jaasuuskan waxay ahayd lix sano jaasuuska afraad waxaa lagu magacaabaa cusmaan macalin maadey aadan oo loo garan ogaasiidkay oo da-diisu ay ahayd shan iyo labaatan sano jir waa jaasuus la shaqaynaya maraykanka waxaana uu qaabilsanaa kala gudbinta shariixooyinka murtadkan jaasuuska ayaa la shaqaynayay adeerkii oo murtad kale ah kaas oo uu ugu tegay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna soo qaatay inuu ka shaqeeyo howlaha basaasnimo gaar ahaan inuu si gaar ah isha uga hayo dhaqdhaqaaqyada mujaahidiinta xiliyada howlgallada ay jiraan markii ay isku fahmeen shaqadaas waxaa durbaba loo soo dhiibay shariixooyin uu ku wareejiyey mid kaloo isaga kaga soo horreeyey gudaha wilaayaadka mar kale waxaa deegaanka bariir oo ugu tagay murtad adeerkii ay isla shaqaynayeen kaasoo soo dhiibay boorso ay ku jireen shariixooyin gaaraya ilaa iyo afar oo loo soo dhiibay nin la yidhaahdo cabdulaahi baadiye isoo maraya ayayna ku kala qaateen alaabtii mar kale adeerkii oo ku sugnaa bariire ayaa u soo dhiibay laba shariixo oo loo geeyey nin joogay farsoole mar kale adeerkii ayaa ku amray in uu ciidan baan garaaf ah ka soo wado duleedka farsooley wuxuuna keenay saldhigga farsooley waxayna halkaas cadowga ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sidoo kale jaasuuskan ayaa mootadiisa ku qaadi jiray murtadiinta ku sugan degmada qoryooley kuwaas oo dhac iyo boob ka geysan jiray deegaanada uu ka arrimiyo maamulka islaamiga ah oo uu dhex keeni jiray sidoo kale wuxuu si tuugaaleysi ah oo wadooyinka u dhex marin jiray murtadiinta wuxuuna sidoo kale dumarka ugu geen jiray goobahooda guud ahaan inta uu shaqaynayay jaasuuskaas waa ilaa iyo siddeed bilood ugu dambeyntiina qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa xukunka kaga dhawaaqay goobtan fagaaraha ah ee ay dadweynuhu isugu yimideen xukun intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah in lagu wada fuliyo dil xadduridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسه نادي قران وبالله التوفيق هدرتان وحن قد قلينا فلنت حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ugu dambeyntiina muddo isbuucyo gudahooda waxaa wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya lagu dilay in ka badan labaatan jawaasiis ah kuwaas oo geystay falal dembiyeedyo kala duwan iyaga oo gaalada la shaqaynayay
يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه
faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiy howlgal ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal duqayn ah la beegsadeen kulanyo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku sugan duleedka deegaanka mubaarak dhanka kufaarta afrikaanta bakhtigu waa shan askari oo kufaarta ah dhaawacna waa lix askari oo isla kufaarta ah murtadiinta dhaawac waa saddex askari oo murtadiin ah ilaa iyo hal gaari oo taaw ahna goobta ayuu ku gubtay kataabal akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacaya deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay yaasir maxamed oo muuqaalkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
فرارا تجاهوا داعي المولى فهبوا من لا يطيقون انتظار
saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka wararkayga taayib al akhbaariyah baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka mid ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguun ee duleedka magaalada kismaayo labayolabaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegnay tobankii februari laba kun lix iyo labaatan mujaahidiinta ayaa weerar culus kala hortegay kolonyo isugu jirtay saliibiyiin maraykan iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka baarsanguuni weerarka ayaa lagu laayay saraakiil ameerikaan reer galbeed ah iyo maleeshiyaadka axmed madoobe iyadoo sidoo kale lagu soo furtay gaadiidka dagaalka kaamirada kanaalka weerarka ee kataayib ayaa soo bandhigtay mujaahidiinta oo bacsanaya firxadka kolonyada cadowga oo ka baqa cararaya fagaaraha dagaalka qaybaha dambe ee muuqaalkan uu soo saaray kanaalka wararka ee kataayib waxaa lagu soo bandhigayaa khaniimada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jirta gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii maraykanka iyo murtadiinta isugu jirtay uga carareen fagaaraha dagaalka شروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا muuqaalka waxaa sidoo kale lagu lifaaqay kelimad uu jeedinayo amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mukhtaar abusubeer taqabalahullah الله سبحانه وتعالى وحليه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله تلمانتا أوسية وحا وغه الرئيسة إن يهين كوا قال دي أولياء كدغانية صاحب قرابة سكاية كوا يقرب سيان إيه، كوا أي كفرحان قوشوذا مؤمنين تينا كحك سنية الله وحو كل على عنا يبتغون عندهم العزة wuxuu leeyahay hadday agtooda sharaf iyo halabo ka raadinayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica halabada iyo guusha iyo sharafta alle ayaa iskale أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح muuqaalkan ayaa mar kale bannaanka soo dhigaya taagdarrida cadowga iyo sida ay mujaahidiintu allah fadligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka شراع لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
waad mahadsantahay yaasir ugu dambayntii beesha carurmale oo ka mid ah beelaha degaan wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa hadiyada xolo nool oo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee jihaadka cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey munaasabadan oo ka dhacday deegaanka weelmaarow ee duleedka degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay beesha cawrama leh oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka mujaahidiinta ku wareejiyeen afartan iyo afar neef oo geel ah waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin iyo waxgarad ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo mid ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ugu horreyn waxaa munaasabadan kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ilaahay waa kan dhahaya subxaana wa tacaala mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi halka xabo oo lagu bixinahayo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa iyo kelimadiisa in lagu koryeelo waxaa la laalaabayaa ilaa sabcamiat dicf toddoba boqol oo jeer ilaa intii ilaahay uu doono bay laalaamaysaa marba niyada iyo sida ay tahay taqarubku marka sadaqadu waxa weeyaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala naartiisa looga magan galo itaquu naara walow bishiqi tamra suu dhahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa wax adduuniya akhraba lagu badbaadayo weeyaan odayaasha dhaqanka beesha cawrama leh ayaa geela ay mujaahidiinta ugu talagaleen ku wareejiyey suldaanka beesha suldaan cabdulqaadir maxamed kaasoo isagana ku sii wareejiyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose geelan waxaa bixiyey cawrmalo wuxuuna u bixiyey ilaahay dartiis ama qurbaatin cindallaahi isu bixiyey waxaa loo bixinayana waxaa ilaahay dartiis kadibna geelan tiradiis afartan iyo afar neef waa geelan insha allah billah alkariim waxaan marka ku soo dhoweynaa odayga cabdiqaadir oon geelo aniga ku wareejinaa cismaan eh ayaan ku soo dhoweynaa anigoo ah suldaanka beesha cawrmale ee jubbada hoose waxaa geel afar iyo afartana igu wareejiyey muxuu ahaa in nabadoon cismaan nuunow cabdi oo geelaas oo ah tabarucaad laga soo uruuriyey beesha cawrmale geelaas marka ilaahay dartiis ayaanu ula baxnay qabiilka ilaahay dartiisuu ula baxay wuxuu ku kaalmeeyey jihaadka ka socda bariga afrika wuxuu ku kaalmeeyey xaraku shabaab mujaahidiin muxuu ahaayeen oo u wakiil yahay sheekh axmed abuyoonis ayaan ku wareejiyey geelaas ugu dambayn waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa beesha cawrmaleh ka guddoomay geelii ay mujaahidiinta ugu talagaleen waxaan leenahay beesha cawrmale suldaanka ugu horreeyo waxaad nagu wareejisay geeli afartan iyo afarta ahaa annaga waa kaala wareegay biidni illahi subxaana wa tacaala waxaanu ku wareejinaynaa meeshii aad ugu targasheen haddii ilahi subxana wataala ogolaado baanu ku wareejinaynaa ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay maanta aayadda ilaahi subxana wa tacaala haddaan akhrinaynay oo aad tilmaamaysaan mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiilillaahi ka mathali xabbatin ambata sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa waa boqolaal geela in ilahay idinku bedelo baa ilahay aan weydiinaya subxana wa tacaala dadka ee idinka dambeeyo oo aad mas-uul ka tihiinna waxaa ilahay idin weydiinayna subxaana wa tacaala dad ahludiin ilahay idinkaga dhawo beesha cawramaleh ayaa ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana beesha ay ku suntan tahay dhaqashada geela iyadoona lagu tilmaamo mid ka mida beelaha ugu geela badan gobolka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xildhigan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madla insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu